Dhul ku yaala duleedka degmada Balcad oo muddo lagu muransanaa ayaa ugu dambeyn heshiis laga gaaray. Heshiiskaani ayaa ka dhacay kadib wadahadal dheer oo dhex maray dhinacyadii isku hayay arrintaani, iyadoo dadaal dheeraad ah ay muujiyeen odayaasha dhaqanka, maamulka deegaanka iyo dhinacyada kale ee daneeya. Qaar ka mid ah dadkii lahaa dhulkaani ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladaha dhulka.
annagoo eedo badan ka tirsanayno cabdi xasan haddana waan ka heshiinay si walaalnimaa oo arxannimaa aan isaga nimid waa isqancinnay wuuna qanciyey xaajiga waxaan ogeysiinayaa dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka hormuud kulli waxaan ogeysiinayaa inaan ka heshiinay si wanaagsanna aan u heshiinay cabdi xasanna wixiisa ay xalaal u yihiin oo goofkiisa leeyahay aniga oo goofley ah nabaddoonka meeshana ah waxaan adkaynayaa cabdi xasan in lala qabto wax dhulkiisana uu leeyahay waxaan ka hadlaynaa ayaan dhaweyday waxaan ka hadalnay meediyaha anakoo hadduu ilaahay kuu diidin xoogaa qalaafir nasoo dhex na soo kala dhex galay anakoo ah goof anakoo ah heer qarmaaji oo goof hadduu ilaahay kuu diidin lagu heshiiyo la sharciyeeyey xoogaa qalaaf nagu soo dhex galay sharciyeeyey ananka waa heshiinay axmed madoobahay waa la bixiyey waa la turxaan bixiyey haddaanna waa iscafinnay hadduu ilaahay kuu diidin waana heshiinay wixii madmadoobahay oo nugu jirana waa ka heshiinay
anoo ee xaawaa muuke axmed aan idin sheegaa inaan heshiino cabdi xasan oo xalaashiisa lee annagana waxau noo haayo aan leenna
anigoo maxamuud cali gacan la yidhaaho hadda ka hor waxaan ka hadlay meediyaha si kastoon dib ugu celshay haddana waa ku laabanayaa unanka iyo shirkaddan cabdi xasan madaxda uu u yahay xoogaay culaasaanna kala dhex galay culayskii hunkiis hadda ka hor wax badanaan idhay haddana waan ka naqannay waan ka heshiinay wixii yaraay oo meesha ka dhacay waa ka heshiinay waa is-afgarannay fadhiyaan ka qaadannay unankoo heshiisaan isla jirnaa waana isu fayaawnaa waana isu calool fayaawnahay wixii dambeena hooseynan ka dhammaystira doonaa heshiiskani ayaa noqday mid lagu qanco islamarkaana xal waara u horseedi doona dadkii isku hayay dhulkaasi